album Storyteller Church Bells on Country Hits VOA.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdiyo barhkii duhurnimo waana duhurnimo jimcaha taariikhduna ay tahay afar iyo labaatanka bisha julaay sanadka laba kun iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socotiin doona caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud jirwax
qodobadaan idinku hayno idaacaddana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan maanta kusoo qaadan doonno dood ku saabsan waxa uu dhaqanka soomaaliga ka qabo guurka dhallinyarada soomaalida iyo kuwa ajnabiga haddaad guursato gabadhaan kula af ahayn horta ilmahaaga kow saddex arrimood baa soo wajahay bulshada waxaa ka soo wajahaya caqabad caqabad taasoo ah afkiisii hooyo ee adiga lagugu dhalay ee la rabay inuu dhaxal ahaan kaaga helo inuu dhinto oo af baaba'an noqdo oo heerkii laga rabay uu gaari waayo ayaa dhacaysa dabcan sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka madhnaan doonin
cayaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isagoo ku sababeynaya arrimo la xidhiidha badbaadada shaaciyey inaanu qabsoomi doonin shirweynihii xisbiga jamhuuriga ee bisha soo socota lagu qaban lahaa magaalada jacksonville ee gobolka florida halkaasoo haatan ah meel uu aad uga jiro xanuunka coronafirus madaxweyne donald trump oo fidyeenada aqalka caad khamiistii shalay kula hadlayay ayaa sheegay inaanay ahayn wakhtigii ku habboonaa ee shirweyne la qaban lahaa isagoo intaasina sii raaciyey inay tahay inuu ilaaliyo dadka maraykanka islamarkaasina ay tahay waxuu mar kasta sameeyo samaynna doono ilaa iyo saddex boqol iyo soddon ergey ayaa geesta kale ku kulmi doona magaalada charlotte ee gobolka north carolina halkaas oo ay ka dhici doonto xulashada caadiga ah inuu trump noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ugu tartami doono madaxweynenimada waxaana uu trump sheegay inuu eegayo meesha uu ka jeedin doono khudbad u ku aqbalaya xulashada ah inuu noqdo musharaxaasi xisbiga taasoo markii hore qorshaysnayd inuu magaalada jacksonville ka jeediyo toddobylabaatanka bisha august
diyaarad dagaal oo maraykan ah oo nooceedu yahay f shan iyo toban ayaa masaafo dhow u jirsatay diyaarad rakaab ah oo ay leedahay iiraan khamiistii shalay laakiin waxay ahayd masaafo ammaan ah sida saraakiil maraykan ah ay u sheegeen wakaalada wararka ee royters diyaaradda maraykanka ayaa waxay ahayd mid howl caadi ah oo joogto ah ka waday meel u dhow saldhigga atanif ee dalka syriya waxaana ay ku samaysay kormeer muuqaal ah oo caadi ah diyaaraddii rakaabka ahayd ee la yidhaahdo mehan eir iyada oo u jirta masaafo dhan kun mitir sida uu sheegay taliyaha ciidamada maraykanka bill arban kormeerka waxaa loo sameeyey si loo hubiyo badbaadada shaqaalaha isbahaysiga ee ku sugan xerada atanif mid ka mid a saraakiisha oo codsaday in aan la sheegin ayaa waxa uu sheegay in falkaasi uu ka dhacay dalka syriya diyaaradda iiraan oo ay leedahay shirkadda mehan eir ayaa waxa ay ka duushay magaalada tehraan waxaanay kusii jeeday magaalada bayruud waxaana ay si nabad ah ugu degtay bayruud sida ila wareediyo ku sugan garoonka u sheegeen wakaalada wararka ee royters laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington waxaa dhegeystayaal haatan aad kusoo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada nairobi kusoo diyaariyey waryaha v o a khadar maxamuud xareed
sannadihii u dambeeyey waxaa bulshada soomaalida ku soo badanayay in ragga soomaalida ay guursadaan gabdho ajanabi ah ama in gabdhaha soomaalidu ay guursadaan rag ajanabi ah arrintaas ayaana dadka dhaqanka soomaalida u dhunduleela waxa ay ku sheegayaan inay tahay arrin waayadan ku soo korortay dhaqanka bulshada soomaalida dhaqanka bulshada soomaalida ayaa la rumaysan yahay inuu waxyaabo badan uga duwan yahay dhaqamada kale ee dadyowga kale ee adduunka haddaba maxaa keenaya in ragga soomaalidu ay guursadaan gabdhaha ajanabiga ah ama in dumarka soomaalidu ay guursadaan ragga ajanabiga ah dhaqan ahaan maxay ka dhigan tahay arrintaasi waa qodobka aynu toddobaadkan kusoo qaadanayno barnaamijka sooyaalka dhaqanka v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi waxaana barnaamijka marti iigu ah oo igala qaybgalaya cabdinaasir axmed barkhadleh iyo cabdiraxmaan maxamed maxumed oo ka mid ah dhallinyarada hal abuurayaasha dhanka dhaqanka iyo suugaanta ee ku nool magaalada nairobi marka hore labadiinuba kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka v o a asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu waanu dhownahay waadna mahadsantihin reen iyo qoladiina v o ada waan dhownahay khadar khadar maxamuud xareed waana ku dhownahay v o a iyo adigaba waayahay su-aasha ugu horeyso haddaan cabdinaasir barkhadla siiyo marka laga hadlayo dhaqanka soomaalida iyo guursashada guurka ajanabiga ama in raggu ay guursadaan gabdho ajanabi ah ama in gabdhuhu ay guursadaan rag ajanabi ah muxuu ka qabaa dhaqanka soomaalida waa ku bidca dhaqanka soomaalida arrintaas dhaqanka soomaalida bidca bay ka tahay waa arrin bidca ah oo aad iyo aad bidca u ah weliba dhaliisheeda wadata tusaale markaan kuusoo qaato mahmaada laleeyaho kaleento ilmahaagu hal mar buu hiilo kaaga baahan yahay halkaa marna waa marka aad hooyadii guursanayso de haddii aad islaan oromaa guursato ama mid eritraan ama mid sudaaniis ama tu kaloo carbeedba ilah cid kalaba yay ahaan haddaad guursato iyadoo gabadha islaam tahay xitaa oon sharciga islaamka kuu diidaynin haddaad guursato gabadhaan kula af ahayn horta ilmahaaga kow saddex arrimood baa soo wajahay bulshada waxaa ka soo wajahaya caqabad caqabad taasoo ah in ilmahaagii la dhaho waa ina gudhuu waa ina hiblaayo waa ina kaneed oo adiga magacaagi lumo oo cay bulshada kasoo wajahdo kow la kulmaya waa labo afkiisii hooyo ee adiga lagugu dhalay ee la rabay inuu dhaxal ahaan kaaga helo inuu dhinto oo af baaba'an noqdo oo heerkii laga rabay uu gaari waayo ayaa dhacaysa waa qodobka saddexaade dee dadka wuu ka sumadan yahay marka arrintaas waa ku bidco dhaqanka soomaaliga bidcay ku tahay markaad fiirisid xiliyadii hore horey ma u jiri jireen in ay ragga soomaalida iyo gabdhaha soomaalidu ay dad kaleo ajanabiga ay gursadaan maya ma dhici jirinba inta badan hadday dhacdana dee wax la arki jiray ma ahayn wax laysla fiigo ummad isla dhuuntay ahaayeen waxaa macquulaba haddii qabiilada soomaalida aad gadaal ugu noqoto inaad aragto qabiil shan iyo labaatan qabiil ilaa sideed sagaal abtirka laga tirsada ama toban iyo koo iyo toban oo laga yaaba inay islaanu meel ka soo gashay oo islaantii loogu magac daray inaad aragtaa macquul ah taasoo ad garanaysa in weli heerkii ay caqabadu haysato lagu caayahayo ruuxan waa bahiblaaye naga daaya laleeyahay ad arkaysaa fara badan waana badan yihiin qabiilada soomaalida markaad hoos u dhex gasho arrimaha iyaga marka waxaad halkaa waxaad ka garan kartaa xitaa qabiilada dadka soo galay waxaa laga yaaba inay soomaali ahaayeen xoogaa yara la gacan bidixeeyey oo arrimo khalada ku imaaday balse haddiiba ummad kale ay soo gashay dee weligaa kaama harayso sidaas waxay kuula soconaysaa jidhkaaga oo adiga kuula soconayo o kaleento ama hooskaaga oo kaleento ay kuga ahaanaysaa waayahay waan kugu soo noqonaya cabdinaasiir waxaan siinayaa cabdiraxmaan oo barnaamijka nagala qaybgalaya cabdiraxmaan kusoo dhawow waan dhowahay khadar waxaa weeye sida uu cabdinaasir sheegay horta maahmaaha badan waa jireen maahmahadiisi laba erey bay isoo xusuusay aniga oo ah ninbaa wuxuu ahaa aftahan baa ereyga layahay waayahanubaa abwaan aan maqalaye marka wuxuu yidhi isagoo geel ceel uga heesahaya wiilaan hooyadii geed harweyn iyo huluul loo gelin meel habboon iyo hareer kama shuba wiili ereg kale isaguna wuxuu yahay sheekh mustafa oo waxaan maqlay kale leh luuqadda afka soomaaliga yani markii arintii shisheeye tahay ama uu shisheeye ruuxu ku dhasho dee islaam luuqadeennibaa diintii kamida buu leeyahay oo maxaan ku dhahay caalamka wuxuu isku fahmaa ruux kastaba luuqadiisi hooyo iyo macalinkiisa oo hooyadii ah yaa lagu gaadhsiin karaa diinta marka sidaa uu sheegay arintaas waa arin gaf ku ah way dhici jirtay balse laakiin ma aha sida for example waxaad arkaysaa dad oo maaragtay gebigooda horeba gebigooduba ka maaragtay soomaalinimadku qaar luqad qalaad ku hadlaya qaar ay weji ahaan isbedeshay oo hindi hindi u eg oo laga yaaba inay hooyadii hindi ahayd yacni ruux maxaa la dhahaa barbar xaaraan ah barbar xaaraan baan adeegsan karaa marka maxaan ku dhahay saas weeyaana maaragtay waxaa weeye arintaas waan ku raacsanahay ninkaas inay maaragtay ay ayna sax ahayn guurku waxyaalo badanoo khaladaad oo dhacana waan aragno dee nairobidina maaragtay ka dhacaysaayo maaragtay misteegyo badan wey adigu waxaad wax ka samaysay gabayo dhanka suugaanta ah oo ku saabsan dhaqanka iyo guurka marka horey ma ula kulantay dhacdooyinka noocan oo kale ta dabcan haa waan ula kulmayoo rag saaxiibaday ahoo maaragtay ii sheeg weliba ninaan aniga saaxiiba ahayn baa jiray oo dadkan hadda dee reer kenyaha ee aynu wada degannahay gabadh ka jeclaaday marka ninkii baan suugaan baan kula hadlay waayo afka dhaqankeenna waxaa ka mid ahaan jirtay waagii hore sarbeebta ka mid ahaan jirtay suugaantoo layskula suugaantii baa marka waxay noqonaysaa sarbeeb bay noqonaysaa marka ninkaas waan waxbaan u sheegayey marka gabay maanse ma ahe gabay baan kula hadlay ninkii marka waxaana ku yidhi garbasaar midii qaadatay gacanta saydhaaba inaan gabadh u raacaa ma aha oon gorgoriyaaye gambadiyo rag baa guudka daya gaaliya islaani oo galab miday soo arkaan geenyadoo tahay hadba seen gashaantidii kacdaa guudka uga eegan goololiya sarmaan iyo galol marka geedahan inay geeduhu geeda wada yihiin baan u sheegayay laakiin ay kala yihiin goololiya sarmaan iyo galool gacandhidoo jiifta giddigoodba geedahay galaan waana kala gaara ila garo godkaan dhigahayiyo gacantogaalaynta oo geedmadow iyo higlada ha u gacan haadin wuu sii socdayoo marka waxaan idhi guryo guursan mahayo gabadhan gun iyo baar la garanayne midaan goobi goobta jirtaan idin garwaaqsiine gurin anaa markaa iska hadlay gurinagi gabdhiya wiilal badan meelay gobi taallo oo geesi wiilya uga asgoyni taladeeda goday iyo waxaa laga helaa gobolladeenniye gebagaba anoo heli kariya gowga iyo laago gobta daharo joogtiya garbiya nogob gawaankeeda cidguduur werdheer iyo halkay gubo ka maansootay garawiya anoon gaarsiya gada ka heeneedin gaf maxaan u geliyon cid kale goloba noo meeri ah goloba noo meeri marka uu sii dheeryahay markii dambe maaragtay dhulkan marinahayay sheekada waxaa ku jirtay wuu dheeryahay markaan gabadh garaad daray rabiyo inan gayaankayaa gunagada gurdumi iyo digbaan geediga u rariyay guryo samaqadaamurana waa gogoldhigeediiyo galbiskana waxaa looga dhigi geedsan dhagax buur geedsan dhagax buur marka ninkaas waxaan u sheegahayey yacni aslan anugu meel baan ka imaaday sooma inuu maaragtay dhacdhacba ayna inaana dhacdhicin inaana dhacdhicin baan u sheegahayo maarata isaguna uu sidaasoo kale maarata uu ka digtoonaado oo uu meeshaas iska daayo laakiin igama yeelin waayahay maxay kula tahay maxaa keenaya ama keeni karaa in soomaalidu ay guursato dadka kalete ee ajanabiga ah niyo waxaan u malaynahayaa kolley waa salfudayd ereygaa salfudayd baan adeegsan karaa waayo dee nin kumanaan gabdhaheenii oo qurqurux badan oo qalanjooyina arkahaya inuu maaragtay ii sheeg naag ayna isku af ahayn laga yaababa hadday xataa isku diin yihiin isku dhaqan inayna ahayn maxaan ku dhahaayey sodohdeed iyo sodog waxaan ujeeda sodohdii iyo sodogitoona uusi aqoonin dee waxa u geeyaa waa faduul baan u arka laakiin dee hadda adduunkii waa horumaray oo waa laisdhexgalay oo interaction baa dhacay dadka qaarna waxay sheegaan in dhaqankii hore in meelo loo baahan yahay in dee adduunkii in la dhexgalo miyaa wax dhiba ku jira
dabcan haa waayo waxaa for example haddaan kuu soo qato caalamka ninku markuu hogaamiyaha noqonahayo meesha ugu horeysa layska fiirsho waa waxaa weeye hooyada weeye madaxweynaha hooyada laga fiirshaa markuu dal shisheeye for example hadda obama oo kale hadduu dee hooyadii ay kenyaan ahayd inaan waxaan u malaynayaa aan loo dhiibeen dee hooyada loo fiirsho hooyadu waa naaska naaska moogta waa cajiib weeye marka taa darteed waxaa weeye saamayn badan buu leeyahay suldaamadoo kale for example suldaamadii soomaalida waxaa loo fiirin jiray hooyada ma ahayn yan aabbaha weligaa yaalaha midda kale for example haddaan kuu sheego ma maqasho nin laleeyahay adeerkiibu raacay ninkanu abtigiibu raacay mooyaane adeerkiibu raacay miyaad maqasho ma jirto si kasta adeerki hadduu u xumaa ama u fiicnaa lama dhahayo adeerkiibu raacay laakiin hadduu abtigii libaxa abtigiibu raacay baa laleeyahy hadduu abtigi xun yahayna abti meel xun laga raacaba la yidhiba marka saas weeye waan kugu soo noqonaya cabdi naasir xilliyadii hore guurka siduu ahaa dhaqankeenii xilliyadii hore horta halku dhig buu guurku laha waxaa la dhihi jiray wax la yaqaano guurso wax la yaqaano halagu dhale wax la yaqaano guurso wax la yaqaano halagu dhale waxaa weeye gabadh hooyadeedii iyo aabbaheedii iyo ehelkeedii iyo tolkeedii xigaaladeedii la yaqaano unbaa lagu hamiyi jiray lana damci jiray guurkeeda haddana waxaad moodaa way duleeshaabo ama waa gabadhba ama waa haweeney inay arintu isku soo laabatay waxaa kale sida uu sheegay jiic arrimo fara badan baa ku duugan arrinta hooyada waxaa ka mid a dhulku waa dhulka hooyo markaan dhul ka hadlayno waxaa la dhahayaa dhulka hooyo lama dhahayo dhulkii aabbo waxaa afka markaan ka hadlayno waxaa la dhahayaa afka hooyo hooyadu marka waa aas aaska maadaama marka wixii la raadinayay ay hooyo tahay adiga waxaa loo baahan yahay haddaad nin tahay inaad ilmahaaga hooyo fiican oo asalkooda afkooda dhaqankooda hidahooda arwaaxdooda iyo jinsigooda iyo barashadoodaba ilaalisa inaad guursataa lagaaga baahanya waa kow waa markaad nin tahay haddaad gabarh tahayna waxaa loo baahan yahay laba arag dibi intuu tago fuula qaalin geel ah ma dhacdo ma dhacdo ama- ama rite intuu tago fuula sac lama arko Ee, waa qar- qarni waliba weeyaan waa waa dilaa kuusi magl hees baa waxay ahayd magl qaalin waliba awrkeed Ee, waxaa weeye gabarh baa tahay soomaali baa tahay nin soomaali raggi soomaaliyeed baa buuxa nin soomaali aa guurso waxaa tahay nin baa tahay gabdhihii soomaaliyeed baa buuxa oo xalaal oo isaf garanaysan oo sodoh leh oo siidile oo sodog leh oo qaraabo leh oo wax walbaad garanayso maxaaba adeer kugu kalifa inaad dad ajnabi iyo daydayato dabadabaysato taas waxaan dhihi karnaa waa iimaan la-aan baan dhihi karnaa ama dhaqan xumaan dhihi karnaa Ee, laba tusaalo yaryar haddaan kuu soo qaato tixaa antiriya soomaalidu khaladaad fara badan bay fahantay oo ka mid ah xagga waxbarashada xitaa khaladaad baa laga fahmay soomaalidu waxay uga fa- waxay ka fahantay luuqadaha kale xitaa inay uga maaranto iyada afkeeday u qaadatayba oo ma ahan gabdhaha keliya in laga maarmahayo ama guurka keliya waxay u qaateen xitaa in afka laga maarmo marka mar waa anigii lahaa giddiga adduunka iskuul ubadka geystaaya in la gala tacliinta oo cilmiga guula laga keeno jahligana la gowraco ayaa gacalka deeqdaaya ha yeeshee gunnimo waa inaad geedin noqotaayo oo gaar wixii kuu ahaa aad ka gudubtaayo oo aad daba guclaysaa dadaan gini ku dheerayn geeska gees u siman aadamuhu maadi gelistiiyo saynis guun ah fiisigis garbale sooshal garab yaale luuqadahaas waan kala gudnaa qoloba gaarkeeda inaan garab marno oo hooyadeen aan af garan weyno oo jibilna saaraa ajnebi tiisa gudanaya oo ugraan lagu xidhaa laga gubtaayoon aqoon-yahan garaa dale adoo madax ahoo geegsan oo dadaan isgeyin maamulaha gorof la sheegaaye gardaad lama hilmaamiyo adeer gaawuhu qoray mar waa anigii saa lahaa gobaygaas waxaa la dhihi jiray galla mar kalena waa anigii lahaa haddii ilaahay idmahayo anoo la yaaban tacliintan iyo waxyaalahan iyo eh, falanxumada qaarkeed haddaan kuu farfarayaa fuud booshu waa kow horyaal yurub la faystay ee fabrigaas farnaandiya waxbay faaqidhayaan qaar baa isfeedho ragga faaniska u weyne mutacalin far soomaaliga faatixa aqooni faransiisna kuu qorhayo faris iyo jaina warar muu faquuqmaan nafluhu kala fur weeyaane dhaladaa la fiirsado guryaha waa fidhiya muusha islaantii fac weyn iyo carruur amase foodleyba filimaan shisheeyaa qabsaday faracyadeeniyo fooddaa rigdaystoo gadaal laba farxiireene sarwaal fiiqan bay soo xidhaan mana fadhiistaan fanaanado cidhiidhiya wataa loo faltamayahay fankii lagu wareeriyo haween faydan baa yimid fanaannimo la sheegtaa wakhtigan waa fantoo kale dhaqan sii faqiiroobayaan fooxushadayaa caashaqii faruuryaha afkiiyo feedhu qarinaysa fududaa fagaaraha la keen fagagax weeyaan furiin iyo garoob soo fataa faashinkaa dhalay dad afkoodii fooruhu la tegay oo fidada geeyey oo feex ku taalloo ra'yigu faranduleynaya waa sida findhicilkii wadaad sheegista u furanaya dhallinyaro haa waxaan idhi haa dhallinyaro fandhaal iyo fahmay furarkii dhiishooda oo aan fallaadhi iyo aqoonfaas wax lagu qoto oo kuu fayoobaa wakhtigan furuq ka joogaa waxaa weeye markaan tixahaas kuu soo qaadqaadaya kala duwan iyo maaragtay dhaqankan isbedelay iyo balaayadan iyo waxan waxoo dhan wuxuu ka imaanaya aas-aaska ilm- wiilka guursanaya gabadh ajnabi ah dee aabbihii baa dhaqmi jiray iyo hooyadii baa dhaqmi jirtay asal ahaan buu ka soo jeedaa meel xilluu ka soo jeedaa runtaa kuu sheegaynaa adeer xaqadan sheegaynaa waxaa weeye gabadha dhaqmaysa ee iska raacaysa oo mada kaleento iyadana dee hooyadeed baan dhihin waxaanaa fiican iyo waxaanaa san ilmuhuna kama soo hara aas-aaska iyo qoyska si aad u ogtahayba amuuru waa guri guriga markii aad joogto ee guriga intii ilaahay idmahayo ay hooyo fiican joogto ilmaha si cidable loo barbaariyo afka lagu koriyo dhaqanka lagu koriyo hidaha lagu koriyo ilmahaas wuxuu noqonayaa ilma hayin ah ku habboon is- soomaalinimadiisa ku habboon islaamnimadiisa fiirsanaya tilaabadiisa qaadaya ilmo nool buu noqonaya laakiin haddii aan la dhihin xagga u leex xagga u leex wax walbana waa caadi la yidhi Een, laakiin dhaqanka soomaalida muxuu ka qabaa in wiilka marka uu gabadh doono oo uu doonayo inuu guursado loo diido muxuu ka qabaa dhaqanka waa khalad arrin khalada wey waa arrin khalada dhaqanka soomaalida khalad bay ku tahay waa dhici kartaa nin iimaan laawa ahoo beriis doon ah ama igu soo riday leh oo fijaan afka u kala hayo inuu dhaho gabadhayd intaasaan ku rabaa oo gabadha xujo geliya wax dhici karo oo dhaqanka soomaalida ka dhici karta dee ninkaana iimaan laa waa loo yaqaanaa iyo qaaqle waa nin iimaan la laakiin nin caadi ah markii laga hadlayo nasab ah oo xalaal ah oo soomaali ah oo caadi ah marka laga hadlayo ee uu gabadh soo doono nin kaleo soomaali ahoo xalaal ahoo nasab ahoon turxaanu soo gelin ee uu u imaadee uu dhaho gabadhaadaan rabaa ducaa inuu ugu daray ahayd maba ahaynba inuu ka hadlo waa marka dhaqanka caadiga ee Soomaaliya. midda kale dadka caadiga ee gabdhaha dhalay way xishoodaan waa dad xishooda oo iimaan leh laakiin ninkii aan caadi ahayn dee soomaaliya ma matelo waxa xun inama matelo sideedo eh, ninka la yidhaahdo eh, ina xaree- ina xareedow waxa xunoo dhan inama matelo sideennaba innaga haddaan soomaali nahay waxaa ina matelo dadka fiican mahmaa soomaaliya waxay ku leedahay dabala geleeday boqol ku tahay ninkaa iimaan laawaha ah ee raba inuu gabadha iibsado ama kan diidayo ama kan hunguridoonka kulli inama matelaan dadkeennaa fiican baa haga Un bulshadana inta fiican ayaa hogaan u ah marka waxaa loo baahan yahay inteena fiican inaan ololo caalami a qaadno dadkeenna aan u sheegno waxyaalaha khaladka ah dhallinyarada loo sheega inuu guurku xalaal yahay iyagu isu baahan yihiin dadka ajnabiga ah inuu soo gelahaye dhibaatooyinkiisana waa sida ninkan jiica uu inoo sheegay uu yidhi xitaa suldaanka waxaa laga fiiriyaa hooyada madaxweynihii waxaa laga fiiriyaa hooyada naagta uu qabaa la eegaa waad ogtahay aas-aaska guriga arrintu kama soo hadho marka waa in la ilaaliya arrimaha iyagaa waxaan ku baraarujinayaa dhallinyarada waxaan idin leeyahay asalku waa maguuraan dhallinyaroy ku xisaabtama inaad idinku is-horan tihiin idinka ayaa is-horan afka iyo dhaqanka iyo hiduhuna waxay ku waari karaan ama ku barbaari karaan markaan inagu noqonno bulsho dhisan oo asal ahaan u dhisan iyo qoys ahaan waaya waan kugu soo noqonayaa cabdiraxmaan adduunka waayadan dambe dee waadii dimuqraadiyadda aadka uga hana qaaday dadka way isdhexgelayaan maxay kula tahay dhallinyarada iyo dhaqanka iyo sida laisku waafajin karo maaragtay isdhexgalkan adduunka ee dimuqraadiyadda horta dimuqraadiyadda iyo dhaqanku way kala yihiin waa laba kala weyn weeye dimuqraadiyadduna waa system dawli ahe ee ma aha yacno iisheeg guurka iyo jinsiyadda iyo hadduu alluu kuu saboogel yahay dhaqanka iyo ka mid ma aha hidaha iyo maxaa la dhahaayey asalka ka mid ma aha marka anigu waxaan leeyahay baasha yaan laysku darin way kala tahay isumana isku dhinacna waxaa la dhihi jiray timahanagu isku dhinac uma xiirmaan marka isku dhinacba uma socoto dhaqanku waa wax soo jireena innagu waxaa weeye dad waxaynu nahay markaynu hore reer guuraa baynu ahayn markaad suugaanta dabagal ku samayso iyo waxyaalahaas waxaynu nahay dad aad mooday inaynu dunida la soconnay haddana reer guraabaynu saa ku nahay oo waayo dee nin kastaba ninkii beer qodan jiray de waxaa la qodataa la dhahaa ninkii geelayahaa way kala tahay moogtaa waa horaa waxaan maqlay nin la yidhaa ninkii la odhan jiray qamaan bulxan baa gabay isagoo dee berigii dhergidi miya ma aqan adugu gaaladii hore dalka markaas maarata markii gumaystuhu ku cusbaa dhulka iyo waxaa dhacday inuu isagoo ciidda sare jira dhulkan hawdka la yidhaahda yal hundaha loo guro marka wuxuu leeyahay war yani ereyg war markaas oo sida idaacadna ma jirin hadee warka walba hundiya walba meel heblo nooga yimaaday marka dad waxaynu ahayn adduunka la socda balse laakiin xoolo dhaqata ah oo dhaqankooda ku adag waxaan leeyahay anigu way kala tahay dimuqraadiyadda iyo dhaqanku waayahay gabagabadii barnaamijka ayaynu kusii dhownahay cabdinaasiir si dhaqanka aan looga tegin oo dhallinyaradu dhaqanka aysan oga tegin soomaaliduna isku guursadaan wiilasha iyo gabdhahuba maxaa xalka u aragtaa dhaqanku suu wax u arkaa dhaqanku xalka wuxuu u arkaa in ilmaha lagu barbaariyo inuu isir leeyahay asal oo af leeyaho dhaqan leeyaho hidda leeyahy ilmaha markii lagu barbaariyo cidda isaga gayaankiisa ah ee geyda oo ah gabadh soomaaliyeed la af alla dhaqan alla diin alla dhul alla hiddaa markii wiilka lagu barbaariyo gabadhan sidoo kale lagu barbaariyo ilmuhu wuxuu noqonayaa ilmo ka dhisan xagga qoyska mar haddii qofku aas-aaska hoosiyo qoyska ka dhisan yahayn waxaan dhigi karnaa sida uu korka uga hallaabaayo waa un masiibo qofka la soo diriistay waa wax xagga ilaahay ka imaan kara laakiin barbaarinta anigu waxaan aad iyo aad xoogga u saarahayaa ilmaha in laga dhiso barbaarinta qoyska waa hagaag dhegaystayaal aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen cabdinaasir axmed barkhadle iyo cabdiraxmaan maxamed muxumed oo ka mid ah dhallinyarada halabuurka ee ku nool magaalada nairobi waxayna igala qaybgalayeen barnaamijka sooyaalka dhaqanka ah ee v o a tan iyo intaynu ku kulmi doonno barnaamij ka la mid ah nabadgelyo
haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilowne kulamo ka tirsan horyaalka sariicada kubadda cagta ee dalka talyaaniga oo heer gabagaba ah ku dhow ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda horyaalkaasi hogaaminaysa islamarkaana sanadihii lasoo dhaafay iska yeelatay ee yuventus ayaa guuldarro kala kulantay kooxda yudaneza oo garoonkooda ay ugu tageen kulankii xalay ee kooxda yuventus guuldarada ay la kulantay ayaa goolasha kooxda yudaneza waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah netrovic iyo favana halka goolka keliya ee kooxda yuventus ay la timidna uu u dhaliyey xidigooda daliid ee daafaca uga ciyaara kooxda yuventus ayaa horyaalka seraaaga waxa ay ku hogaaminaysaa siddeetan dhibcood waxaa kusoo xigta kooxda atlanta oo haysata lix iyo toddobaatan dhibcood kooxda laziyo oo gurigeeda joogtana waxa ay labiyo hal uga badisay kooxda kaaliyari kulankan oo ahaa kulamadii afar iyo soddonaad ee horyaalka talyaaniga ayaa kooxda lazio goolashii ay uga badiyeen kooxda kalyari waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah savage iyo brolo halka goolka keliya ee kooxda kalyari ay la timidna uu u dhaliyey xidigeeda simoni dhinaca iyo dalka ingiriiskana toddobaadkan ayaa lagu wadaa in lasoo gebagabeeyo horyaalkaasi islamarkaana la ciyaaro kulamadii sideed iyo soddonaad horyaalka ingiriiska ee kubadda cagta oo ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan ayaa waxaa sanadkan ku guulaysatay kooxda liverpool kulamada toddobaadkan lagu soo gabagabeynayo horyaalka ingiriiska kiisa ugu adag waxa uu dhex marayaa kooxaha leicester city iyo manchester united oo u ordaya in sanadkan ay ka mid noqdaan afarta sare si ay uga qayb galaan koobka horyaalada yurub labada kooxood ee leicester city iyo manchester united ayaa hal dhibic kala sarreeya iyagoo ku kala jira kaalmaha saddexaad iyo shanaad waxaana kooxdii badisa ay si toosa u xaqiijisan doontaa in sanadka dambe ay ka qaybgalayso koobka horyaalada yurub ee uefa champions league kulanka kale ee toddobaadkan kulamada ugu adag ka mid ahna waxa uu dhex marayaa kooxaha chelsea iyo wolverhampton wonders kooxda chelsea oo ku jirta kaalinta afraad ayaa waxa ay doonaysaa inay guul ka gaarto si ay booskeeda usii joogta iyadoo kooxda wolverhampton wondersna ay doonayso in sanadkan ay ka mid noqoto kooxaha tartamada yurub ka ciyaaraya saddexda kooxood ee kale ah manchester united chelsea iyo lester ayaa midkii guuldarro la kulmo waxaa qaadi doonta seefta waxaana uu waayi doonaa in sanadka dambe uu ka qaybgalo koobka horyaalada yurub dhinaca iyo suuqa kale iibsigana kooxda arsenaal ee kubadda cagta ayaa la sheegayaa inay ku dhowdahay inay heshiis la gaaraan ciyaaryahan william oo qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa chelsea uu dhacayo marka lasoo gabagabeeyey xilli ciyaareedkan sii dhammaanaya kubad sameeyahan oo u dhashay dalka brazil ayaa wax qandaraas kordhin ah ka waayay kooxdiisa chelsea waxaana uu fasax u haystaa in kooxdii uu doono uu ku biiro tababaraha kooxda arsenal michael arteta ayaa fursad weyn u arka in si bilaasha uu ku helo saxiixa ciyaaryahan william oo sanadihii lasoo dhaafay ka mid ahaa ciyaartoyda ugu wanaagsan ee kooxdaasi kuwaas oo koobo badan kula soo guulaystay wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatanna waxaad nala dhegaysataan heestaan kudhageedu yahay wejiyaal isxasuusta waxaa ku luuqeynaysa fanaanada allaha u naxariistee kensi xaaji aadan
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo ay halkan si wada jirayda kala socotiinayeen caashe ibraahin aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo idaacaddan idaacadda xigta intaynu isugu iman doonno waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
والباب
أحد